أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نعتي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim waa subax sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay kowda bisha jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo maxkamad gaaleedka bariga afrika ayaa diiday inay aqbasho xubno kooxda ridada soomaaliya ay u soo xulatay inay ka mid noqdaan baarlamaanka bariga afrika shacabka ku dhaqan degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbaxyo ay kaga cabanayaan dhulboobka kooxda riddada ay ka wada degmadaas guddi ka socday maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray faracyada macadka al itqaan ee wilaayada islaamiga ee hiiraan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaallo ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya horumar ballaaran ayaa laga dareemayaa deegaanka bisaqcadde ee wilaayada islaamiga ee baay waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran maxkamad gaaleedka bariga afrika ayaa diiday inay aqbasho xubno kooxda riddada soomaaliya ay u soo xulatay inay ka mid noqdaan baarlamaanka bariga afrika nuur cali warsame abuushaybe ayaa warbixintan inoo haya maxkamad gaaleedka bariga afrika ee dalka tanzaniya ayaa dib u soo celisay sagaal xubnoodoo kooxda riddada soomaaliya u qorshaysay inay ku matelaan baarlamanka urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika diidmada maxkamadda ee xubnahan ayaa timid markii dacwado la xiriira musuq maasuq ay ku soo baxeen xubnaha loo gudbiyey maxkamadda dacwadan ayaa waxaa gudbiyey siyaasiyiin doonayay inay xilalkan u tartamaan balse kooxda riddada ay ka hor istaagtay doorashadaasi maxkamadda bariga afrika ayaa horey si kumeel gaar ah xayiraad u saartay sagaal xubnood kadib markii maxkamadda ogaatay inay xubnahan oo ku soo baxeen qaab musuq maasuq ah go-aanka maxkamadda bariga afrika ayaa dhabarjab xoogan ku ah kooxda ridada soomaaliya kadib markii lasoo ceyriyey xubnihii xasan gurguurta doonayay inay u matelaan baarlamanka bariga afrika mahadsanid abuushayba shacabka ku dhaqan degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbax ay kaga cabanayaan dhulboob kooxda riddada soomaaliya ay ka wada degmadaas marwaan maxamed ayaa inoo haya warbixintan isku soo bax ballaaran oo ka dhanaa dhulboobka kooxda riddada ayaa shalay ka dhacay degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho halkaasoo kooxda riddadu ka wada dhulboob xooggan shacabka ku dhaqan xaafadda tokiyo ayaa si weyn kaga dhiiriyey qorsho barakicin iyo burburin ah oo kooxda riddadu xaafaddaasi ka samaynayso waxayna dhegeen isku soo bax ka dhanaa dhulboobkaasi maleeshiya ka tirsan booliska riddada oo kooxda riddada u soo hubaysay inay suurtaa ku sameeyaan kacdoonka shacabka ayaa rasaas noonool u adeegsaday dadka rayidka ah waxayna taasi keentay dhimashada hal wiil oo dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi cabdiraage hooyada dhashay wiilkan dhallinyarada ah oo xalay warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in wiilkeeda ay dishay xabaduu si bareer ah ugu soo riday askari murtad ah oo booliska ka tirsanna cabdulaahi cabdiraagaa wiilka anigaa dhalay wiilkayga wuxuu shaqo ku lahaay ma ahan waa la iiga dilay ninka iiga dilay magaciisa asoo sheegaaya wiilkayga nafta ka baxday laataa lagu dilay wiilkayga degmada yaaqshiid laanta xigen cabdulaahi cabdiraagaa la dhahaa ninaana dilay ninka dilay magaciisa asoo sheegaayo la dhinta wiilkayga waa dacwooday afweyne nin la yidhaho laanta joogo laanta heegan uu ka tirsaya waa ciidan deegaanka xaafadda daana waxaa rabnaa xaqeen in nala siiyo aan horta qaas ahaan hooyo ah wiilkeeda la dilay xaqiis in loo dhiciyaar waa wiilkayga haddaan loo dhiciyaynin halaskaga kala taga meesha qof wax la siyaasa ma lehe wax kaloo dhaawac ma arkin ani wiilkayga bisaa ku dhinta meesha hebel xabadda igaddaa soo dhahayaana lagu dhuftay wiilkayga kilida ka gasho kilida kale ka baxday dabxumoona u dhintay wiilkayga cadaalad inaan helnaa u baahana ani hadda saan mee qofooda kumarowa xaafad wax naga qabanaayana male dowladaa jirtaa le dowlad gaalantaas wuxuu dhaafa male cunilma xabad huubu ku cabsiyaabo qaar ka mid ah bulshada xaafadda tokiyo ee ay guryahooda duulaanka ku tahay kooxda riddada gurguurte ayaa si adag uga hadlay boobka lagu hayo waxay sheegeen inay iska difaaci doonaan duulaanka lagu hayo guryahooda oo ah mid gaar ah oo ay boqolaal sano ka badan degan yihiin oo aab ka aab iska dhaxleenna wiilkaas xaqdarada lagu dilay oo usoo naftiisa iyo dadkiisa deegaankiisa jooga dulmiga lagu dilay inuu cadaalad helo tooki yakshiidana ka askare waa ku dhalanay waa ku dhalnay intaasoo sanaan deganayn in dhulkayna danguud laga dhigay la boobo ganacsato la si raallimaan kana in ganacsatay boobta raallimaan kana xaqayni maanaka maliino waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto naxariis janna allah ha siiyo meel qayqata allah ha marsiiyo wuxuu u dhintay waa dhulkiisa wuxuu u dhintay waa dadkiisa wuxuu u dhintay waa halganka oo waddankiisa ama dadkiisa ugu jiro xaafaddan yaakshi dad isku duuban oo isku dhaf ahaa deggan bulshada ku nool waa nin dhaxaltooyo ku helay iyo waa nin iibsaday dhulkan dhul dan guuda maaha dhulkan waa dhul dan gaara laga oo maaragta muxuu ahaa lagu iibsaday nin walba oo dhulkan ku noola boqol sano iyo ka badana la degan yahay dowladihii waddanka soo wada maraya oo dhan waxa waaye inta ay soo jireen oo dhan nin had oo inay yimid yiri ma jiro muxuu ahaa dhulkaanan dumin doonaa nolosha bini'aadanka maaha in la cunsuriyeeyo qofka bini'aadanka wuxuu u baahan yahay inuu helo nabadgelyo inuu helo amni inuu helo hadda annaga waxaan diyaar u nahay inaan garabka isqabsanno ummaddan soomaaliyeed oo meeshaan ku dhaqan gaar ahaan xaafadda yakshiid ku dhaqan tokiyo waxaan leenahay si wada jir ah ma oga soo horjaysan karnaa arrintan
welina lama arkin mayd tokiya ku dhacay oo ura miyaa la arkay mayd la qaadi waayo tokiya ku ura miyaa la arkay waa la ajarmaa dadaa ajar maayo qof tokiya soo faragashatay oo nabad ku gaarta lama arag waa ku dhalnay sideetan iyo afartanna waa jiraa oo ana qof ilaahay ila og yahay waxaan rabaa dad tuugaa ayaan kahooyo weynay kana hergeli weynay annaka mana qabataa in dhul aan leenahay aan ku dhalannay oo cabir ah oo meel kasta ah oo dan guud ahaan oo dan shacbana yihiin in anagan lagu dilo oo nalagu gumaado maleeshiyada riddada ayaa sidoo kale lasoo weriyey in xabsiga degmada yaaqshiid digeenna nin muuqaalduubo ah oo ku sugnaa xaafadda tookiya ee isku soo baxyadu ka socdeen ee lagu dilay wiilka dhallinyarada ahaa xaaladda xaafadda tookiya ayaa weli kacsan waxayna dadka shacabka ah go'aansadeen inay si adag uga dhiidhiyaan dhulboobka iyo barakacinta ee kooxda riddada ka wadda halkaasi mahadsanid marwan guddi ka socday maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray faracyada macadka al itqaan ee wilaayada islaamiga ee hiiraan cabdiqani maxamed ayaa inoo haya warbixintan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين guddigan oo ka socday maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay kormeer ku tageen goobaha waxbarashada machadka tadsiixa ee al-itqaan oo xarumo ku leh degmada buqa qable iyo deegaanka show waxayna guddiga u kuuragaleen heerka iyo tayada waxbarasho ee ardayda machadka munaasabadii lagu soo gabagabaynayey kormeerka guddiga ayaa ka dhacday xarunta machadka al-itqaan faraciisa degmada buqa qable waxaana munaasabada kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan mid ka mid ah waalidiintii ay ubadkooda dhigtaan machadka al-itqaan ayaa kaga mahadceliyey guddiga ka socday maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona ku ammaanay juhdiga ay geliyaan sare u qaadida shaqada ku aadan addacwatu ilallaah allah tabaaraka watacaala wuxuu leey in tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha haddii nicmada ilaahay uu idiin galay aad tirisaan ma tiri kartaan uu leey allah tabaaraka watacaala allahaasaan mahadinaynaa mahad bilaawi dhammaad aan lahayn bacda xamdillaahi tabaaraka watacaala waxaan u mahadnaqaynaa guddiga ka socday xarakatu shabaab almujaahidiin way mahadsan yihiin aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa bacda xamdillaahi ilaahay tabaaraka watacaala ajarkooda ha weyneeyo wayna soo booqdeen waynoo imaadeen haddii aan nahay waalidiintii machad litqaan ama mudiirkii machadka anigoo ah oo afka mudiirku hadlayo waynoo yimaadeen wayna qiimeeyeen caruurtay la kulmeen way muqaabaleeyeen waxay inoo sheegeen in aad iyo aad caruurtay aad ay u fiican yihiin macallinkana juhdi fara badan uu ku bixiyey iyagana ay dadaaleen allah tabaaraka watacaala ayaa ku mahadsan macallinkana guntiga dhiisha ayuu isaga dhigay waxba kama reebanin macluumaad sax ah ayuu ilmihii siiyey ilaahay tabaaraka watacaala janaatlfirdows ha uu abaalgudo mas-uul ka tirsan guddiga maktabka dacwada oo goobta ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey kormeerka ay ku soo mareen xarumaha machadka al-itqaan ee degmada buqa qable iyo deegaanka show kuley walaayada meel badana soo marnay uulajeedkan wuxuu ahaa waa tafaqud madaarista iyo macaahididii iyo xalaqaadkii tasxiix ku socdeen iyo wadiga ay ku sugan yihiin sida ay yihiin iyo in lagu sameeyo qiimeyn oo macaahidadaas iyo xalaqaadkaas qaarkood macallimiinta qur-aanka naftooda in lala kulmo tawjiihaad iyo in loo sameeyo gaar ahaan ee magaalada buqa qable oo aan joogno maanta oon u fidhayno jalsadan iyo ardadan la joogno macad ulitqaan waa macadkan koley macad ulitqaan macad lagu barto tasxiixi tilaawati alqur'aani alkariim iyo culuumtii la socotay asaasiyaadkii iyo tajwiidkii ardada hadda joogdan waa baniin iyo banaad oo iskugu jiraan koley ardadaas waa la kulangnay qiimayna ku samaynay imtixaanna ka qaadnay maasha allah mustawahooda xagga aqoontoodii iyo akhlaaqdoodin waa arday wanaagsan ayay ahaayeen runtii aad bana u cajabgeliyeen maktabka dhexe ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe socdaal ku mariyey wilaayaadka islaamiga isagoona u kuuragalayay tayadaha iyo horumarka waxbarashoha ee ka jirta wilaayaadka islaamiga mahadsanid cabdiqani xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaallo ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya sida mar kale warbixintan uu ku hayaa wiishayba dagaallo culus soo qaatay muddo afar maalin ah ayaa ka dhacay deegaano dhaca waqooyiga mandiqada gondar ee ismaamulka amxaarada halkaasoo ay isku hayaan maleeshiyaadka fallaagada ah ee fano iyo ciidanka milatariga itoobiya jabhadda fano ayaa baraha taabacsan ee bulshada ku faafisay in maleeshiyaadkoodu ay dhan walba ka hareereeyeen ciidamo ka tirsanoo kuwa xukuumadda abiy axmed oo loo soo hubeeyey inay la wareegaan deegaanada ajire janora iyo dabad worde oo ku yaala waqooyiga gondher waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku hilboobay oo u dhexeeyey labada ciidan kooxdan waxay sheegatay inay si buuxda u go'doomisay ciidamada dowladda etoobiya oo isku dayayey inay aagga ka baxaan waxayna sheegeen in ciidanka milatariga uu sameeyey iskuday uu meesha uga saarayo ciidankiisa isagoo ciidamo badan oo gurmud ah ka keenay magaalooyin badan balse ay fashilmeen dagaalada xoogooda waxay sheegeen inay dhaceen toddobiyo tobankii bishan kuwaasoo ka dhacay agagaarka ajire janora faano waxay sheegtay in dagaalkii ugu adkaa uu ka dhacay enqash halkaasoo iska horimaadka uu si toosa u socday ilaa iyo siddeed iyo tobankii nofembar inkastoo aan ilaahi hadda si rasmi ah loo ogeyn inta uu la egyahay khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaaladan afarta maalin a socday waxaa kaloo fano ay sheegtay in ciidanka etoobiya goobaha dagaalka ay ka qaateen siddeed iyo toban askari oo qaba dhaawacyo culus kuwaasoo sida ay sheegeen ku dhaawacmay dagaalkii cuslaha ee ka dhacay anqash dagaaladan ayaa kusoo beegmaya xilli etoobiya ay wajahayso dagaalo lafajabis ah oo u dhexeeya ciidanka milatariga etoobiya iyo jabhadaha hubaysan ee ka soo horjeeda nidaamka uu hogaamiyo abiy axmed mahadsanid abushayba ugu dambeyntiina horumar ballaaran ayaa laga dareemayaa deegaanka bisiqcadde ee wilaayada islaamiga ee baay waa kan bashiir muxiidiin abu ayman أحان الشروق من شمس الأذان أهان الوزوق لفك daafaha iyo duleedyada magaalooyinka waaweyn ee camiraan waxaa dacalladooda dhaca deegaano markii hore ahaa kuwa yaryar oo aysan nolol sidaa u weyn ka jirin balse sannadadii dambe uu siyaadaya horumarka ka socda maantase ah kuwa camiran oo la tartamaya asaagooda duruufaha iyo waayihii adkaa ee soo marayna u beddelay fursad ay ku hanaqaadaan tanina waa sheeko gaar ah oo aan idinkaga soo tabinayo deegaan cagta saaray dhabaha kobaca rajo iyo yidadiilo wanaagsanna ay u muuqato bisiqcadde waa deegaan istaraatiiji ah oo dhaca duleedka degmada buurha kabe ee wilaayada islaamiga ah ee baay ee koonfurta soomaaliya waa deegaan si la mid ah dhulka kale ee soomaalida soddonkii sano ee lasoo dhaafay soo maray maraaxiil kala duwan una soo joogay duruufo iyo wakhtiyo kala duwan waayo jooggiisii sannadada dheer uu hoyga u ahaa ayaan kala sheekaystay aadan cali sheekh axmed oo hadda jira da'da kontonka sano kuna dhashay deegaanka bisiqcadde sida halkan lagu soo degay iyo halka uu ka yimid magaca magaaladan
bismillah faylangna adhawaaw bashiir miirmay roogde bisigdilaraw bisigdilankasaw bisigdi oo bisigdi aas aaskii maridi bisigdi haytiigu dad badan oo aniga aan ku jiro maanta waxaan rabnaa insha allah tacala inaan barto magacan bisiqcadde meesha uu ka yimid iyo magacaas xilliguu baxay magadibayomayb waa waqti hore hayti waqti hadda ama ee taariikhda dheerta jimaa baastidii jimaadiya iyo bahi adim kaa horeeyey waa ii horeeyay aniga konton ishan sana jiraan bisigadi wal dhow ma ah taariikhda inta ka dhaladi bisigada bilinta dhatiisa ka dhaladi bisigadi wal geega ishalay hayti ma ah maasha allah magaca marka bisqacda ee bal tafaasiil inaga sii xagoo ka yimid bisigadi bisigduun aan hadda ka sheeynaya laka jeeda geedkaan miyaa haa bisigduun waa laka jeeda bisigduun waa badanayti bilinta dhexdiis i duur shay bisigduun aan badanayti waa hadda geedaha aragna waa geedan waad aragaytuu مع من نزل فنيل الأمان بطعم البلاء ugaas amiin yare ugaaska beesha eelaay ee deegaankan ayaan wax ka weydiiyey kobaca magaaladan ay samaynayso sannadihii lasoo dhaafay iyo horumarka xawliga ku socda bisicadda maraaxiil badan iyo hamartii maraaxilda iyo hamartii maraaxil anka faylan hadda ka socoto haddii ilaahay ara ee wayba kiyaales isan argaasan geegga yoonku yoomul khamiis way suuq sheewo wada ka socda kulley wada argahayta dhammaantiin andhoonaya kahaytan eed iyo eeday mayla raasiya kubca oo xawla iya ka socota ee wayba kiyaalen biidin illaahi albaari wal badan oo mayla raasya waxbarasho ah iya ka socda magaalada ee wayba kiyaale dugsiyo dugsiyaayin badan kiyaalan oo madarsiyaal ah sada oo maylarahays umul khadiija alqalam taajir waqaar iyo iskool usuna iyo kiyaala oo la eraw salaaxudiin la eraw oo kiyaala masjid weyn oo hadda kulley sada lan argo wadada dhexdeeda kiyaala handhaha lanka laabad ka rumaanaa ilahi subxaana wataala dad waafajiye eed eedan dhismays lanka dadaalayla ku guulaysadii iyo kiyaala biidin illahi albaari may ballanaha horumarkum horumarka sii badan ilahay ka rajayaan haddii ilaahay arag dhinaca biyaa ceel tubooyin iyo lete biyaha eedyadan ka wanaagsantan ka faylanta war hadda dhibaato ay u nahay oo dhinaca biyaha maasha allah iyadan ka faylanta kubcaas tuulu kubcayto maana koraan dareertu horaan dareertu maanaha
guuxa iise waxaan ka aad maqashaan waa sayladda xoolaha magaalada bisiqacadde ee wilaayada islaamiga ee baay suuqa deegaankan ayaa aad uga duwan maalinta khamiista maalmaha kale ee toddobaadka maadaama la isugu keeno xoolo fara badan oo geel iyo ari u badan waxaan tegay suuqa xilli ay joogeen ganacsato fara badan iyo kuwa dalaala xoolaha markan waxa aan gudaha usii gelayaa suuqa xoolaha ee deegaanka bisiqacadde deegaankuun joognahay basacadda suuqaanin suuq nidaam nugu furow elaamale hoolaa raqam suurle kadasheenaa hadda waxaan joognaa qaybta geela oo kale faahfaahinagno geel hashii hilibla baasaay lehdaa waa fiican alxamdulilah waa barwaaqaysana unne qiimadatii waawan hal afartan iyo sagaal lagada waa jirtaa haa elaamale soddon wax la shareen tii uu fafay leh yaa ku sheedaay kuwii kalena ilaa male labaati shan oo labaati siddex labaati ilam waaladan waa fiicanta tumi shan tumi todobkii labaatan gaara suuq nidaamkiis waa nuu dhisan yahay alxamdulilah sidoo kale qaar ka mid ah ganacsatada iibsata geela ayaan kula kulmay isla suuqa xoolaha ee deegaanka bisiqcadde alxamdulilah waxaan nahay ganacsadaha oo biscadda waa xoolan gadnaa geel soo u fiican yahay dhaqaalka labaatan labaatan iyo saddex labaatan iyo afar geel qawaaraah toban iyo siddeed toban iyo sagaal labaatan labaatan iyo laba meesha ugu badan adayga alxamdulilahnafkasidonadarkiisaintii aan ku sugnaa deegaanka bisiqcadde waxaan u kuurgalay oo aan booqday goobaha waxbarasho ay gacanta ku hayaan makaatiibta dacwada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee baayi majmuucatu ibn cabbaas su'aalo maybwa man aladii khalaqa alleyla walnahaara walshamsa walqamar
halkani waa madarasada salaaxudiin alayuubi oo laba bil ka hor maktabka tarbiyada iyo tacliinta uu ka hirgeliyey deegaanka bisiqcadde xilliga booqashadeeda ayaa ku soo aaday maalin arbaco ah oo ay ardayda u fadhiyeen tartan cilmiyeed ku saabsan culumta kala duwan ay madarasada ku bartaan waxaana tartanka uu dhex marayay laba majmuuco oo kala matalayay wiilasha iyo gabdhaha waana majmuucaadka ibnu cabbaas iyo majmuucada maymuuna bismillaah anugu magaca ilaa cabdiqaadir cali daawuud majmuucan tartamo majmuucat ibn cabbaas majmuucan la tartamoon majmuucat maymuuna su-aalahan aad iska day allahu aladii khalaqa alleyla waannahaara waashamsa waalqamar su-aasha la weydiiyey majmuucatu ibnu cabbaas waxay uga jawaabeen si saxay ugu jawaabeen waxayna leeyihiin laba dhibcood
intii aan ku sugnaa bisiqcadde goobaha angaaro waxaa ka mid ah madarasada sacaada waxaa gacanta ku haya maktabka dacwada waxaana wax ku barta jiilka da'da yar ee deegaanka bisiqcadde kuwaasoo halkani ku barta qur-aanka kariimka iyo culumtiisa nashaadaad kala duwan ay ardaydu soo gudbiyeen شعارنا شعارنا علم وعمل ثم زيادة وغوص قوة عزة قرقورتا آتاك الجد إذا أزمنا موتا في وكرة نترك بها خسارة عظيمة نترك بها خسارة عظيمة
أبينا أبينا بين
أبينا بين أبينا بين رفض الغلاء أبينا أبينا بين أحمد مزار نحب نحب أحب أهل غزة نوالي نوالي والي كل المسلمين نحن أولاكم بعد ذلك سنكون دشوا أبو عبيدة فانهضوا جيش أبو عبيدة فانهضوا من نحن نحن الدين المستقبل نسعى ونجد ونعمل نرقى دوما للأفضل دون العليا لا نقبل دون العليا لا نقبل hoy garguur tigaali jeelow gobolka minilidheer gubishooda waa dhowaatay hoy garguur tigaali jeelow gobolka minilidheer gubishooda waa dhowaatay goolay wareega soobaa goor dhowli sheegay hoy garguur tigaali jeelow gobolka minilidheer gubishooda waa dhowaatay haddaa gaaliyow bukuurtii gurmiseen boorase hoy garguur tigaali jeelow gobolka minilidheer gubishooda waa dhowaatay gawaali gawaalisey sidilingali okteeba gember gaale kii fadheetay hoy garguurta gaali gobolka maniile dheer gubashooda waa dhowaatay geesi gaarsheem buuho gabar huurareen fadaawa guruga kii gubudoon hoy garguurta jeelow gobolka maniile dheer gubashooda waa dhowaatay geesiyaal mujaahidiina gaal goorishee kasaawa guulka ligooyidoon
magaalada bisiqacadde hadda waxay gaartay horumar weyn oo ka muuqda magaaladan kaas oo ka dhashay iskaashiga bulshada oo garab ka helaya maamulkooda islaamiga ah iyadoona horumarkan uu u horseeday nolol ka wanaagsan tii ay ku noolaayeen ka hor kudhaqanka shareecada islaamka waxayna hadda astaan u tahay magaalooyinka dadkoodu ay hoosharsanayaan harka tawxiidka ee wilaayaadka islaamiga ah
aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu